kulanti wacan habeen wanaagsan halkan waa dalsan waxaad ku soo dhowaataan warka habeennimo qodobada ugu waaweyn waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo la kulmay dhakhaatiir ka socotay jabuuti waddooyinka dulbannaanka ah ee lagu qaado alaabaha culus oo loo diiday isticmaalka waddooyinka qaar ee muqdisho ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya oo siyaasiyiinta uga digay kala duwanaanshaha xilli uu sheegay inuu dalka ku jiro xaalad dagaal isbuurasho ka dhacday xerada qaxootiga xagardheer waqooyi bari dhulka soomaalida kenya
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
maqal wanaagsan habeen wanaagsan qodobadii aada maqasheen waxay ahaayeen kuwa idaacadda dalsan ugu dooroon waa habeen axad ah taariikhduna ay ku beegan tahay lixda bisha koob iyo tobnaad sannada labada kun labaiyo labaatan u diyaargarooba qodobadii aada maqasheen oo dhammaystiran ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed waa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya xamse cabdi barre ayaa xafiiskiisa ku qaabilay dhakhaatiir ka socday dalka jabuuti oo muqdisho u yimid sidii ay ugu qeyb qaadan lahaayeen gurmadka loo fidinayo dadweynihii ku dhaawacmay qaraxyadii zoobe ka dhacay sagaal iyo labaatankii oktoobar ee bishii dhammaatay dhakhaatiirtan oo gaaraya labaatan ayaa intii ay ku sugnaayeen caasimadda muqdisho waxa ay ka qeyb qaateen daweynta iyo daryeelka dadkii ku jiray cisbitaalada muqdisho iyagoo gacan ka siinayay dhakhaatiirta soomaaliya ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa uga mahadceliyey dhakhaatiirta dowladda iyo guud ahaan shacabka jamhuuriyadda jabuuti taageerada hagarla-aaneed oo ay la garab taagan yihiin shacabka soomaaliyeed xilligan adag
reer jabuuti waxaan rabaa inaan u mahadceliyo aan uga mahadceliyo madaxweynaha ismaaciil cumar geelle iyo xukuumadda iyo guud ahaan shacabka aan walaalaha nahay ee reer jabuuti oo runtii mar walba hiiladoodu ay caddahay intii soomaaliya ay fitnada iyo dhibka ku jirtay ee muddadii soddonka sanada hayada ina soo dhaaftay ama ina dhaaftay hiilada reer jabuuti way kala duwan tahay all forms way ku timid dhinac kasta waxay timid ayadoo siyaasadeed iyo dib u heshisiin foomkaas iyadoo wadata way timid waxay timid iyada oo dhiig laysu daadinayo oo hiil walaal ay soo direen oo runtii sacrifi sacrifice fara badan iyo tadxiyaad fara badan soo sameeyey maantana iyaga oo gurmad waxyaabo badan isugu jira oo ay kow ka tahay dhakhaatiirtii iyo dawadii iyo xoolaba runtii waa keeneen marka waxaa la odhan karaa wax xillo oo ku dhiman dhinac kastaba ma jiro walaalahan reer jabuuti dhinac kastay runtii walaalahood uga hiiliyeen waxaan filayaa walaal walaalkiis wixii u tari lahaa reer jabuuti way u tareen walaalahood way u tareen waxa la halmaami kara ma aha dowladdan soomaaliyeed ee hadda halkan mas-uuliyiinteeda ay idinla fadhiyaan
waa ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre halkan waa dalsan warka habeennimo ay aada degeysanaysaan isbuurasho dadii ay ku dhinteen ayaa ka dhacay xerada qaxootiga xagardheer waqooyi bari dhulka soomaalida kenya cabdulaahi daada ayaa warkan kasoo diray xerada dhadhaab
dhadhaab gobolka waqooyi bari ee dalkani kenya ayaa cabasho ka muujiyey hay-adda cunnada adduunka u qaabilsan ee w f b taasi oo waaxda cunnada bixisa u qaabilsan qaxootiga dhadhaaba cabashadani ayaa timid kadib markii ay hay-adda cunnada w f b ay ku soo koobtay maalmaha raashiinka la qaadanayo in ka yar toban maalmood dadka qaadanaya raashiinka ayaa lagu qiyaasay inay kor u dhaafayaan boqol kun oo ruux taasi oo sababtay isbuurasho ka dhacda goobta raashinka laga qaadanayo haddaba waa kuwan qaar ka mid ah oo la hadlay tv-ga caalamiga ah ee dalsan maxaan ku dhahay waayeel baa ku dhintay ayagaan u haysan waa in lala xisaabtamaa horta ragga nagu jiifo oo na laayay waxaan weligeen arkin yaa lagu arkay ma fahantay waxaan kaloo u sheegayaa waxaa la yidhi libaax karadista bartay waxaa la tagista bartay karadista waa ku ceeb waa in lala xisaabtamaa dhibaatadan oo dhan waa ayagaa noo keensaday ayagaa maxaan ku dhahay wide baa jiri jiray qaxootiga kaararka u kala qaato maalmo badan baa jiri jirtay sagaal beri baa jiri jirtay toban beri baa jiri jirtay waxaa la yidhi intaasoo beri baa toddoba beri baa lagu soo koobay xalka waxaa lagu xarin karaa in arrinta wax laga bedelo waxaa imaaday dad walaalaheenoo baahana ah oo badan dadkii ayagaha la yidhi isku maalin bay qaadanayaan dadka waa la isku jebiye
waxaan ka cawanaynaa meeshaan qaybta raashinqaadka qaybta raashinqaadka dhibaa lagu qabaa waxaa la rabay maanta maahaane afar beri oo kale in la qaata afarta beri laba beri unbaa toos wax yar loo qaatay dadkii maalinka hore lagu bilaabay ilaa saddexda beri oo la qaadanaya habsankii wixii oo dhan habsana isku noqdeen waa laysku caburay waxaa kaloo intaasii dheer meeshaan dadkii hore oo deganaa oo macnaha kaararka haysta ayagoo joogaan yaa waxaa lagu soo daray boono intaasoo kun ah boonadii iyo kaartii wixii oo dhan waa laysku daray markii laysku darayna cariiri ay meesha noqotay maalinihiina waa la yareeyey cariiri aa imaaday dadweynihii oo dhan meesha markuu isugu tagay waxaa laysku daray toddobaalo iyo labiyo tobanla iyo saddex iyo tobanla boonadii iyo kaarkii waa laysku daray meesha cariiri ay noqotay dadkii dadweynihii bannaanka markuu soo tuurtay albaabka waa laga xiray looma albaabka suu u xiran yahay markay dadweynihii soo tuurtaan yaa hal mar albaabka laga furi albaabka hal mar marka laga soo dadka ama curyaana ahaada ama tabadarnaada ama xaamilaha ahaada ama canuga wata dadkii waa la dardari dadkii dhulka ku dhacay kulli lugtaa lagu qaadi annagoo meesha ku rafaadsan ayay w f v waxay nooga soo dhigtay raashinkii toddoba beri waxay isku dartay shaniyo toban leh lixiyo toban leh saddexiyo toban leh kooiyo toban leh sideed leh saddex leh oo boonadiisii qabo toddoba berian arrintii ku soo koobtay w f v dhibaatay nagu haysaa dhibaatadaas oo ah in aan ku baaba'no qaxooti haddaan nahay oo xerada qaxootiga ku nool oo ku qaata qaybahaas raashinka iyo jukuuladaas yartaha ayaan meesha u fadhinaa waxaa nagu soo saa'iday inaan laba door saddex door raashinka dhibaato aad aan ugu qabno markaa iridda ka soo galna albaabka inay xeran yihiin waxaan ka cabanaynaa w f b dhibaatadan waxaa waaye aniga soddon sanaa xeradan joogaa arrimahan aan aragnay weli waxaan aragnay ma ahan raashinkii waxaa nagu jiro qof indhoole ah waxaa nagu jiro qof cuuriyaan ah waxaa nagu jiro qof lugla waxaa nagu jirto islaan uurey ah waxaa nagu jirto islaan umul ah in albaabkii uu xiran yahay meelaan ka galana aan weynay xeradaana saddexdan sano oo hadda aniga inta sano oo hadda meeshan aan joogno wax la soo koobi kara ma ahan rafaadka aan aragna rafaad weli aan la kulanay ma ahan marka meeshan waxaa ka jira dhibaato dhibaatada ka jirtana waxaa weye dadweynahan meesha degan waxay u degan yihiin raashin kaar bay qaataan kaarkoodii markuu soo galay inay faylaan damceen awal hore waxaa loo qaadan jiray famili says yaa lagu qaadan jiray waxan labadaas labadaa kaar maanta ha gasho berri saa hebilow nin walba kaarkiisa ugu yaqaana maalinku aroorayo waana ceelkana uu tegi jiray wixii oo dhan intii laysu keenay baa ilaa iyo labaatan le ilaa iyo kowle sanka laysu geliyey jidadkii la mari jiray iyo albaabadii dhammaan waa laga xidhay waxaana ka xidhay w f b oo meesha hadda awooddeeda wadata ayaa sistamkii oo dhan bedeshay haddii ay bedesho annagii naloo soo qayliyo layidhi arrintanaa jirtana war dadka sidan u baaba'ay waa maxay ha baaba'aan buu yidhi dadkan ha dhintaan maqraati baa laga wada ahaa dad badan baa jooga xabiibo nuur khaliif oo ah guddoomisada xerada qaxootiga xagardheer ayaana wax ka weydiinay sax ahaashaha arrintani xayba nuur khaliif gudoomiyaha guud ee xagardheer kaamjaaleedhi waxaa dhacay dhibaataa ka dhacday raashinkai istribishinka la bilaabay taariikh kow waxaa lagu bilaabay toddobaale iyo labiyo toban le iyo saddex iyo toban le waa saddex kaar oo aad u waaweyn oo boono ku jirta raashinkana wuu culusya waxaa dhacday wax aan ka raysannay labada kun iyo sagaal iyo tobankii nalaga joojiyey oo baymitir la dhahaa la soo celiyey bulshadii waxaa ku dhacday bulshadii way weyday suulkoodii gacantoodii baa la waayey jaaniskii markii la saaraba fartaadii ma soo baxayso un crna waxaa u fadhiyo hal wiil yaa meesha un raashinku u fadhiyo oo shaqaalihii baa yaraaday laba irid baa la furi jiray iridna dumarkaa ka geli jiray iridna ragga hal iridaa la fura ciriiri iyo isbuurasho qofkii tabarya naagta uree midda umusha midda wallaca ninka curyaanka midka jiran midka iska
waa tahay warka habeennimo ayaad weli dhegaysanaysaan wadayaasha mootada kor ka furan ee qaada alaabaha culus ayaa maanta banaanbax cabasho ah ka dhigay magaalada muqdisho kadib markii ay sheegeen in loo diiday qaar ka mid a isticmaalka wadooyinka muqdisho abuukardeex ayaa warkan dhammaystiraya
qaar ka mid a darawallada kaxeeya mootooyinka dulbannaanka ah ee ka shaqeeya suuqyada magaalada muqdisho oo maanta dhigay dibadbax cabasho ah ayaa sheegay inay dhibaatooyin ku qabaan isticmaalka wadooyinka magaalada muqdisho qaar ka mid a muruqmaalatadan oo la hadlay warbaahinta dalsan ayaa sheegay in muddo ka badan sagaal maalin aysan si toosa u isticmaalin wadooyinka magaalada muqdisho sababo aan la ogeyn awgeed islamarkaana hadda ay yihiin kuwa shaqo la-aana waxaay tilmaameen in ciidamada amniga ee dowladda federaalk ee soomaaliya ay u diideen inay isticmaalaan wadooyinka muhiimka ah ee magaalada muqdisho annagu waxaan nahay dad masaakiin ah oo gaarigacamo wato oo waxaa wato gaarigacmayaal iyo gaaridameerre iyo wada jiray aan nahay adna mootooyinkaasaan wadannaa waxaan cabasho ka nahay dowladdayna soomaaliyeed waxaan u cabanayna waxa waaye madaxweynaha soomaaliya waxaan u cabanaynaa ra-iisul wasaarahaan u cabanaynaa waxaan u cabanaynaa guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada annagoo meel aan marnaan la'nahay guryahayniyaan u hoyo weynay meel aan marnaan la'nahay waxaan rabnaa annaga innala fasaxo mootadaasaan ku qaraabannaa gaarigacan leeyaan nahay waxaan nahay xamaali duutralataaan ahayn haddaan neecaw noo soo baxday alyoomaan nahay waxa waaye waa baahan nahay sagaal maalmood ay maanta noo tahay sibti sibti ka siddeed maanta waa axad waa sagaal sagaal biri baarkaan baarka ku haynaa annaga ilmihii waa baahan yihiin annaga waa baahannahay waxaan haysanna ma jiraan ee walba alyoomaan ahayn alyoomkiina waa leesaga daba yimid meel walba ka naqaana la dhahay waxaa nagula dhahay ayaan rabnaa oo naqdana kula dhahay waxaan rabnaa cabashadayna in laga jawaabo dowladdayna soomaaliyeed inay ka jawaabtaan rabnaa annaga annaga waxay dowladd u tahay waa annaga waxay dowladd u tahay waa annaga inay jawaab ka bixisaan rabnaa ra-iisul wasaaraha madaxweynaha u horreeyo ra-iisul wasaaraha ku xigo guddoomiyaha gobolka banaadir aana duqa magaalada shacabka soomaaliyeed hadday qayliyaan waa ka jawaabi jirtay ka jawaab sababta naloo haysto waxaa waaye wadooyinka mari ma kartina nala yidhi annaka waxaa naloo diiday waddada nala goyno wadnaha aan u goyno gobolka macnaha meesha la yidhaha degmada xamarweyne dhulkaas soobe baraandir dhulkaasaan ka shaqaysan jirnay waa naloo diiday gudbi maydinaan la yidhi mootooyinka waa socdaan waddanka bandow maaha shaqada waa socotaa baabuuraa wadda aninka baabuurtayna waa mootogaari waxa ka soo uray ku dheggan dowladda waa anuku xoogaa fahmi weynay waxaan rabnaa madaali saanu codsahayno in taliyaasha jeegboontayaasha la fasaxo layidhaha mootooyinka fasaxa sidaasaan codsahaynaa dowladdaan ka codsahaynaa anninka waxaan hadda macnaha bahasha barnaamijku meelow yahay waddada waa xaniban tahay wax shaqaynaa ma laha mood baabuur oo dhan waa xaniban yahay waa bandowna lama laha baabuurta waa socotaa shaqada waa socotaa aninkana waa naloo diiday jeegboonta kasta onu dawladningatin sidaadaba onu dawladningatin shacabkii aangana shacabkiinganay kunteerara dijuhay madigay waa kayday loora kanagani maahina makanagane asal min lahan faandina walaalayaal dawladdaannu sharafta leh maysinku fadaane gaariyaalkan inaynini fasaw jamboonti wal alla walinan oo unununoo fadaw ogolne laakiin ma mari karto dhibani ete walaalayaalow ma mari karto dhibani ete maysinku codsidaane walaalayaalow waysinku codsidaane ini mootiyaalkii un hamaali ahaan ininan fasaw meel kastig waynile gaarigacalna ka leexo gaarigacalna ka leexo dhibaan inka jaro walaalayaalow inkastoo aan si dhaba loo ogeyn arrinta rasmiga ee ka dambaysay xanibaadooda haddana wararka qaar waxa ay sheegayaan in mid ka mid a qaraxyadii soo ballabo ee dadka badan ay ku geeriyoodeen loo adeegsaday mooto dulbannaana laakiin taasi waa ay beeniyeen muruqmaalatadan maanta dhigay dibadbaxa ballaaran
waa hagaag warkaas wuxuu u dambeeyey warka habeennimo o aad ka dhagaysanayseen idaacadda dalsan xarunteeda dhexe muqdisho ciddii ay wararkeenu sheegaan isagoo maqal iyo qoraal ah waxa ay dib nooga daalacan karaan bartaan internetka ku leenahay radio dalsan com
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warlahelyaabaha talalhel